dad ku deganaayay kaamka naasa habloode b ee magaalada hargeysa ayaa dhibaato ka haysatay in muddo ee kuriyada markii cawasho gudbiyeen ayaa weliba hanjawaabtay hay-ada qaxootiga iyo barakacyaalka somalilan iyo dowlada hoose ee hargeysa weliba yoon sameeyana dib u dejinyo oona la siiyaa dhulyoolayin agaasimaha hay-ada barakacyaalka maxamuud yuusuf cali iyo ku waramay dadka barakacyaalka oo unguureena dhulyoolayin hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka dawladda hoose ee hargeysa oo iskaashanaya waxay si wada jira u rarayaan dadka barakacayaasha ee deggan kaamka naasa hablood bi dadkan oo muddo badan sugayey in loo helo xal ay ku helaan degsiimo rasmiya maanta waa ilaahay mahaddii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta hay-adaha dawladda sida guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka maayirka caasimadda hargeysa oo labaduba muddo dheer iska xil saarayay say dadkani u heli lahaayeen degsiimo rasmiya waxaa kaloonu si gaara ugu mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta dawladda hoose iyo shaqaalaha hay-adda qaxoontiga barakacyaasha qaranka oo saaka saddexdii habeennimo halkan aan si toosa u wada yimi waxaa kaloonu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ciidamada amniga oo si fiican uga qayb qaadanaya bahda saxaafadda bulshada oo si qiima leh iyada lafteedu rabitaankooda u muujinayo si rasmiya ugu guuraya oo si habsameyana qof waliba u diyaargaroobaya sidii u guuri lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cid kastoo ka qayb qaadatay gudoomiyaha magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa sheegay in uusan ka faraxsanyi in dadkunyo helaan milyo degan marka ugu horeysa anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka caasimadda hargeysa hadalkayga waxaan ku bilaabaya alxamdulilaah alxamdulilah alxamdulilaah maanta waxaa noo suuro gashay in dadkayagii halkan ku dhibanaa ee deganaa dhulka aanay lahayn ee maalin kastana halkan ka soo qaylinayey ee maalin kasta ay u ahayd dhibaatada in dowladda hoose hargeysa maanta ay ku guulaysatay in shan boqol oo qoys laga rara halkan oo loo raro meel uga nolol wanaagsan oo qof waliba ama qoys waliba uu helayo dhul isagu iska leeyahay insha allahu tacaalaa waxaa halkaa looga samayn doonaa dhammaan kaabayaasha ama waxyaalaha daruuriyaadka u ah nolosha hadday tahay iskuulkii hadday tahay m c hkii hadday tahay malcaamadii carruurta qur-aanka ku baranaysay hadday tahay suuqyadii waxaan rajaynayaa qoys kasta iyo hooyo kastaaba ee nolosha halka cusub ee loo rarayaa inay ku jeer uga fiicnaato halkanay ku noolaayeen ee laba sanoo xilka aannu haynay ay ka soo qaylinayeen ee fariimaha ay ka soo dirayeen waxaan rajaynayaa inan kaa yar ee dhinacayga taagani inuu nolol helo oo uu helo nolol ka wanaagsan tanuu ku noolaa inuu helo iskuul uu dhigto inuu helo jago aabbihii iyo hooyadii ay leeyihiin oo